kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheekadii xiisaha lahayd ee jacaylkii maxamed barre oo caawa aad ku maqli doontaan gebagabada sheekadaasi halka ay ku dambaysay toddobaadkii hore sheekadani waxay inoo joogtay nin ay maxamed barre saaxiib yihiin oo intuu gabadhii ayaan u tegay ku yidhi nintaa jira oo waddamada khaliijka ganacsi ku haysta ayaa ku arkay oo kaa helay oo doonaya in uu ku guursado oo aad la kulmaysaa maalinta ciidda ee isdiyaari ninkaasi sidoo kale wuxuu wiilkii gabadha jeclaa balse ay laba sannadood ka hor kala hadheen u sheegay inay gabadhu isaga doonayso oo ay diyaar tahay oo uu u keenayo islamarkaana ay kulmayaan maalinta ciidda bishii ramadaan oo dhani ninkii maxamed wuxuu sugayey gabadhii ayaan aad baanu ugu sii diyaar garoobay maxaase ka raacay meesha maalintii laysku yimi bal aan idinku wareejiyo maxamed barre cabdi oo u warramaya wariyaha v o e da sagal saciid faarax waxay gaadhay maalinta ciiddii xarafkiisa u socday gabadhiibu doonay inaan gabadha ninkan umuu sheeginba marka waa ninkii sacuudi ka yimaado waxaan u keenay aniga ma keenayo inankii baa yidhi muddo shan minid ay siiya inaan yar wala hadallaan doona markaa yar faraqeeya anuu markaa maqsi kalan ku jiraa gudaha oon inimo iyo asxaab kula jira ama faamigi iyo oon teeleysa daawanaya marka halkaa la igu waynaya oo laga leeya boyti samaana caawa ka mara imsada ma raacayna xaafidda abid bal abid ballaminayna waxba hawowlo anagaa dham nacam niyaddaa laga dhisaa gabadha hadid waxaa ka fikirayay markaan guursaday meeshii aan dhigan lahaa iyo noloshaa dambe aanu markaa hadita galay hawshu waxay gaadhay way ka gudubtay marxalad markaa sheeke iyo in maa shokaansi
adi xaggaaga way ka gudubto laakiin xaqiiqadu sidaa ma ahayn iyadu ma ogaba arrin xareeskaygan meesha maaragtay malaawaalka lagu maawelinaya iyadu ima ogo iyadu ninkii sacuudiga ka imay lacagta lahaa bay sugaysaa ninkii ha managerka ahay markaa sacuudiga shirkadaha badan lahaa iyay sugaysaa iyadu sheekadii baa ninkii la dheeraatay toban minid waa saacadda eeg labaatan minid ninkii alba aqalkiiba kasoo bixi goormu ninkana ku yeedhay iyo muxuu ku jira marka inan kaleo markaa isagna saaxiib aan nahay ayaa hawshaan marka markuu galay ninkuu ogaayo ka yidhi waa hawsha haddaad cabdi o aanad ku guulaysanaynin waa hawshaa markaa aanad karaynin hadhuutul anagaa isku dhimanayno ee iminka ka baxa iyo may waan dhameeyey hawshaa anaa galayo ana igu daal ninkii albaabkiibu furay gabadh buu soo diru ka yidhi markaa cali igu yeedhay inaan cali leedha markaa uu yimid cali wuxuu yidhi markaa ee war gabadhii arrin gabadhii waan soo aniga soo kaxeedu waan waan waan keenay xaaladiina wuu isu kii bedishay gabadhiina waa tana markaa arrinkii diyaar uma hibay leedahay markaa wuxuu yidhi iyaa diyaar uma hibay dee iyadaa le iyad xagga maxay kasoo doontuy marka haddayna arrinka diyaar u hayn midda sidaa maaha in arrin kala jirto hortaan ku warramay dee maxamed ii warramay bu yidhi marka labadiina baalka iska afdhaafay marka ninkan cali iyo gabadhana si fiican isu garanayn marka yani iskoolkan iskoolka isu dhigayn wey marka marka wuxuu ku yidhi ayaan ii warran fiicanta ciid wanaag sameynaha ninkan wuxuu kuu soo kaxiyo halkan kuu keeno ku yidhi waxay marka arrinta sheegto waxay tidhi inana saa saa ii soo kaxiyey inankanna dee maxamed si fiican baan isu garanaynaa qaarna marnaan kala qaadanay laakiin maanta uu igu soo khaldamay ninkan walaalkayii si furudna waan ku aaminay been buu ii sheegay hadduu wax ilaahay garanayahay iminka albaabka iga saaro wuu baxay way socdeen dadkiisi maxaa meesha waxaa ka dhaceen uma ogi ninkii aan markaan adeerkayna calina u baxay albaabku iska fadhiistay noomuu soo gelay maqsinkii sheekadu markay saacad socoto ayaan shekiye haddeetu marka xitaa dadkii meesha joogay oo tiliga wala daaweynaa haddeetu shuqshuq waa bilaabmaan maxaa jira saacad weyaan maqrabkii baa la idaamaya hadeete dacwad baan ka bilaabantay waan soo kacay albaabkii oo furan oo macdaa hilaaban yahay baan arkay kabihii baan eegay meesha lagu baxshay kaba gabdheed ba ka waa albaabka hortiisa say waxay isku bedeleen toos baan usoo galay albaabkii baan furay meeshii oo cilaa sharaabkii iyo alaabtii la dhigay uun ay taallo bes isla markaaba igu dambaysa hadeete kala garasho waxaan gartay inaan kiniifa laba qofdi wala geli karayn maqsinkan inoo gelimaan maqsin kale inayna tegayn waan socday albaabkii toos baan uga baxay kabintoon gashaday ninkii oo albaabka fadhiya arkay ma weydiin sidaa baan uga duuray markaas in aqalku dikid baa markaa hormaraysay dikidii baan eegay waxaan arkay ninkii oo sii horsida markaa bac uu markaa alaab ku sitay gabadhii sii horsido ilaa eh, masaafad dheer markaa ay i- ii jiraan marka marxaladaadu aad bay u xun tahay Eh, wallaahi waxaan ku tilmaamay kala garashada iga luntay nacam qof socdoo tallaabsanayo marx nacam eg wax aqalkii inaan ku laamo iima taalo oo dadkan waxaan ka dhaadhicinay gabadhan diyaar tahay hawsha gabadhan dib u celisina ma ogi oo dee jawaab kama bixin karo gabadhii way timday oo way laabantay oon dadka kama qancin karayo ayadiina intoon daba qayliyo oon markaa eh, iyo iyadiya ninkii aan daba qayliyo oon wax weydiiyey imus ii suurageli weyday waan socday laakiin ninkii aniga daba socday markaa in adeerkay wuxuu yihi wada caymadaysay markii si deg deg baan ku gaadhay marka intaa u gaadhay haddii ayay halkii gaarigii ka raacayeen gaadheen bas bay raaceen way sii daayeen Ee, waxa ay soo gaadhay laba inan oo markaan fahmiinahay kuwiiba ay qaaday halkii xaafadii bay geeyeen subaxnimadii dambe unbaa markaa anoo caadiya oo haddii sidii inaan qofaa iskala gartay Marka nima- nimankii baa kaxeeyey halkii xaafadday geeyeen waan markii baan iska jiifsaday anoo dee iskadii markaa jirta qof iska daciif oo niyadiisa iyo iyo muuraalkii aan hayey oo kusoo laamay nacam zero zero ibir ibir kusoo laamay iyo halkii markaa dee hamigii gu- eh, taagnaa eh, aduu xaalad ilbidhiqsi isku bedeshay aanan ogeynba xitaa markaa waxaan maaragtay gabadhan celiyey eh, hawl la soo dhameeyey oo intaasoo maaragtay qarash aan ku bixinay oo eh, rajo aroos iyo aan gallay oo nacam in si nacam lama filaan oo kale waxay u dhaceen adu waxaan ogaaday markii subaxnimadii buu ii warramay de ninkii in adeerkeen hawsha saasayd saasayd saasayd waxaa dehdiisa markaa de hawsha saasay markaa ay gabadhii maalintaas ay ugu dambayso
marka adi ayaan markii ninkan uu isticmaalay mahmaadii been kusoo xergeliya runa ku sheegay socon weyday qalbi jaba labaad baa kugu dhacay madax xanuun kale oo adigaa dhacay adoo ramadaan ka soo baxay haddana madax xanuun kale galay goormaad go-aanka qaadatay inaad badeeda ka baxdo cid walba wax kugu tiraahdo marka Eh, maalinta jimcaha ciiddu ay ahayd ayaa waxaan hadita go-aansaday ballanna ka qaaday marka aan dadkii aan fahmiga ahayn ee hawsha waxgaloga inaanan hadal qaadayn oo taasaa i dheereed weliba maaragtay hanjabo taasaa i dheereed maaragtay weliba canaan weliba maaragtay nacam Eh, waxaa laga soo qaaday qof aanan jirinba adaa awoodda siinayo adigaa wax walba iskugu wacan adigaa isbuuqinayo Eh, hadda tu waxay ka baxday hawshii wakti maaragtay marxalad eh, sasabi iyo waane wax laga qabto way maaragtay way dadku way markaa way daaleen oo boqol iyo toban wajiib weeyaan markaa markaa waxaan dadka maaragtay uga sheekeynay haddii tu waxay gaadheen inay maaragtay jireen waabaan ku xidhanaa haddii kelmad hebil ayaanba haddii lagu maqlo dariiq ay xitaa gabar kale ayaan kama odhan karti inata maahin haddii magaca leedaha laysoo gaadhay marka haddii waxaan waxaana dadku saan kugu wala diidan yihiin inkastoo qof kasto hamba asxaab ha noqon hamba dad gaarsiig ha noqon qof kasta oo markaa aan isaarin wuxuu yidhi hawshaa ka baxa haddii kale waad ku yeelan doontaa caafimaadkaad ku waayi barnaamijkaasi barnaamij lasii wadi karayo maahin halkaa ku ilow
imise maanso ama hees baad u samaysay ayaan ee maasooyinka aan gabadha u sameeyey ee waxay noqon karaan ilaa afar maaso ilaa shan maaso inkasta oo maasooyinka bilowgeyga xitaa waxaa jirta maa- ee maaso ay dadki dhalinyarta intay ii yimaadiin ay yidhaahiin ee gabadh baan doonayna inaad noogu samaysid maaso ama maaragtay hees jacayla markaan maskaxdayda waxaan markaa ishordhigayey aniga oo ayaan u samaynay markaa maaso marka maasooyinka jacaylka ee way badan yihiin laakiin afar ba iyadu gaar u leedahay waxaa kaloo jirto heeso aan markaa aan iyada u sameeyey oo markaa qaar calac lahaa qaar markaa aan dareensiinayay inaan haddeeto markaa aan ka baxay badeedii oon ee, nolosha kale oo nolo nolol kale cusub marka aan haddeeto aan raadinayo ay xaggayga markaa ay ka tahay maragtay gabadh ee, dee iila gudboon bini aadankan u jirta
ayaan kadib qof kale ma jeclaata marka waxaan jacayl guliya horta isaga leey waa iska dhaadhicin waa adiga oo iska dhaadhiciyo un qofka inaad heshiid maahina inaan ad la-aantiin noolaan karin weliba haddii uu taageero yeesho ama dad u ololeeyo jacaylkaagana ay markaa kasii daranta weliba maadaama de gabadhaa jeclaaday oon waayo horta mustaqbalkaygii iyo noloshaydii iyo hididilada noloshaydii de intaa kuma koobnaan karto qof bilaadan aan ahay Eh, way jirtaa gabadh kaloo markaa aan wada sheekeysanaa jirto oo markaa eh, aan ku dadaalo weliba inay bedelka ayaan buuxiso Eh, inkastoo ay weli hadda saamaynta ayaan eh, xitaa mustaqbalkaygii iyo way weli hadda waxay ku leedahay ah, inay saamayn ku leedahay waraysiga laftigiisa wuxuu markaa igu yeeshay markaa saamayn Eh, waxaan u arkaa min carqaladaha nacam noloshayda ay ku leedahay gabadhaas gabadhii kale hadda xiriirku inaga dhexeeyey ee marka dhegeysta waraysiga kaga hadlaysay ayaan iyo waxyaabihii hore dhacay qudheedu waxay tiri maxaa meesha aniima yaalaan oo markaa xataa anagaa saamayn kugu yeelan haddaan if yoe Eh, mi adigu hawshaan had gudanaysay anigu hawshii markaa dhacay unbaan markaa ka sheekeeyey Eh, laakiin eh, dadka horta isku fikir maahayn Eh, waraysigii gabadhi markay dhegeysatay iyadna qof bili aadan kuli waxba dareemi kartaa hawshanna markaa eh, inkastoo sheki iyo wax u sheekiyey marka hore ay jireen markii waraysigii oo saxa ay maqashay waxay tiri dee war maanta haddii gabadha ayaan timaado anigu albaabkan ka baxayaa ama dee xa- xiriirkaygu ma sii jirayo sidaas darteed dee madaxaanad qaadi karin isma duldhigo qalbiguna laba uma qaybsamo waxaan maaragtay ku dadaalaynaa baa jira sidan gabadha ayaan ugu lehay marka hawsheedii u geli lahayn si aad gabadha ayaan aada u heli lahayd dee qof dhan oo life waxu maqlay oo markhaati kalena markaa aanan u baahnayn oo barnaamijka inta laayadduba weliba la dhegeyso weliba waxa adiga maahan ma qof kala adu laakiin inay iska dhamaataan marka rajeynaya dhawaan haddaan markale ku weydiiyo kole dhegeystayaal dhegeystayaashin badanoo kamid ah waxay niyadooda ku hayaan talow haddii ayaan soo noqoto muu ogolaan doonaa muu ka aqbali doonaa mise jacaylku marba qofbuu ku dambeeyaay kama aqbalayo hadday kuu timaado ayaan mar kale noloshaada ay ku tiraahdo wixii hore dhacay iska ilow waan khaldanaa laakiin maanta anaa ku doonaya hawsha halkaan ka bilowno aan reer dhisno maxaad oran lahayd marka gabadha intii in ayna dhex martay loogu talagalay waxaan aaminsanaya inay markaa dhammaatay Eh, wax ogolaashaa ama wax maaragtay arrina oo aniga iyo iyadana dhex mari karaadiita ma jiro oo bilaadantinimada ahayn n jacayl waad soo aragtay macaankiisa iyo qiraarkiisa dhalinyarada kale ee jacaylka ku jira hadda maxaad tala siin lahayd waxaan ku wal- eh, dhalinyarta asxaab eh, dhigayga eh, dhibanaha jacaylka sayda horta waxaan ku waaninayaa inta aanad qofka jeclaan amba aanad qalbigaaga siin eh, waayo qofka bilaadanka qalbi eh, xubnihiisa qalbigaaga ugu muhiimsan qofka qalbiga hadduu dhaawac kasoo gaadhay ah, jirkiisana markaa markaa iyo eh, maskaxdiisuba ma deganaanayso waxaanad ka taxadirtaa oo aad iska ilaalisaa qofkan aad jeceshahay horta inuuna ogaan inaad jeceshahay kow hawshano intay adiga kugu kooban tahay ayay markaa fududahay inaad markaa xalisid Eh, haddii aad xitaa jeceshahay qofkan dad kale oo hawshaa kula wadaago ama maaragtay aad mala la mala geshid eh, waa inaad ka taxadirtid weyaan kan wax jeclaan lahayn horta waa inuu taxadir sameeyo kan la jeclaan lahayn haddii ay suuro gashay inuu qofkan ku jecladood ogaatay ha kaga faa'iidaysan cam dhibta uu qofkan dareensan yahay awgeed waa hagaag aad bay umahadsan tahay wariyaha v o eda sagal siciid faarax oo waraysigaasi dheer ee qisadaasi jacaylkaa la yeelatay maxamed barre cabdi qaybihii hore ee sheekadana waxaad ka dhegaysan kartaan barnaamijyadii hore ee caweyska washington sidaasi aad maqlayseenba maxamed barre wuxuu sheegay in qisadaasi ay ahayd wax hore oo noloshiisa soo maray balse aanay ahayn wax imika taagan qof kastana jacayl wuu soo mari karaa xilli ka mida noloshiisa balse geesinimadu waxay tahay inuu ka bogsaday oo uu noloshiisa hore u sii watay kadibna uu awooday inuu ka sheekeeyo uu la wadaago barnaamijka caweyska washington waxaanu mar kasta mahad iyo bogaadin u diraynaa qof kasta oo qiso dhaba oo isaga soo martay nala wadaaga كالبحة جعلك درتاي أدمن جري كالبحة يا ملتانا ككاك أوران جري كالبحة كويت إلي ما أنكاس كالبحة كويت إلي ما أنكاس كالبحة جعلك كالبحة كالبحر كالبحر جعلك درتاي أدمي جري كالبحر أملت نفسك قورن جري كالبحر كويري اللي ما انكاس كالبحر كويري اللي ما انكاس كالبحر اسموقي ورموقي كالبحر سوقي ورموقي اندالي دررتا سيدي ولا طبنا يا مركاقة أمركاقة فولين جري البحي كالبحي حفاظتي وعقلك كله شهي ردي سكرتا ولحقول سوق جري كالبحي كالبحي سوقي ورموقي كالبحي سوقي ورموقي اندالي دررتا سيدي ولا طولها يا مركاقة أمركاقة فولين تري كالبحي كالبحي حفاظك وعقلك كل شيء يردي سقورتا والعقول سيجري كالبحي
baxay anuuye anuuye aduuni ogsoonay arrinkaygu hagaan ergaan jiran jiray arrinkaygu hagaan ergaan jiran jiray arrinkaygu hagaan ergaan jiran jiray arrinkaygu hagaan ergaan jiran jiray
weli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska washington haatanna aan idinku wareejiyo wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye oo inoo haya waraysi uu la yeeshay wiil dhallinyaro hal abuura kana maansooda qaybaha kala duwan ee nolosha waa farxaan ismaaciil maal dhinacyo kala duwan baad suugaanta ka curusay Eh, dhinaca jacaylka oo kale bal noogu bilow hadda jecel waxaa jirta maanso la yidhaahdo ee xurmo oo maxaanku dhaha maansooyinkii ugu horreysay ka mid ahaa haddii aan waxoogaa ee, inoo yar taabto maansadaas waxaa ka mid ahayd ee, sidii geed xareed iyo intii uu ku baxay xays dusha midab xareer iyo xidhmo midho a yeeshood xabxab muddo ina yahay ama xamar gamaano casar xidhin marayo hadba jeeni xiisaha xaragada la tiiciya xeebtii garuuriya xagaagoo kudaayo guban oo la geeyey xoolaha oo xayaadka noloshiyo farxad aan xisaabnayn xidigaha agtooda iyo dayaxan ka joogtaan way eh, farxaanow dhinacyada kala duwan ee nolosha sidaan horeba u tilmaamay waxa waad ka tidhi een, xagga qabyaalada oo kale in badan la yidhaahdo soomaalida guud ahaan markaad soo wada geyso oo waxyaabaha cudurada ku faafay bay ka mid tahay Een, marka iyada tixdaad ku tilmaantay haddi aad noo mariso ee ummadda cudur baa ku dhacay calooshay ka wada bugtaa dhammaan way casayraysaa caal baa haye aan la garan casababa casabada keli dadkeeni ka cabanaysa coofaadh iska dhararaqleeya war aan cidba ii ogeyn inaan kolba cayn u dhigo colaad idil beel dhexdhigo oo caam caam baan ku nihi ogow caashay wada taagaysaa tahriibadan cadhabtiira iyo qurbaha way ciilan tahay cadaalada kuma dhaqmaan runtay ka cabaadayaan sharcigu wuxuu ugu cuntumay si aan caadil noo badnayn caynkaan nahay waa la yaab caroolo waloo duqibo cod gaara ayuu rabaa ninkaan loo caleema saaran caydh buu ka tirsaday adduunka intaa raggu cayn walbiyo cirkana mariyeen dayuurad anu caagna maanka kabin casrina weli kama tirsani marka suugaan maansada la idhaahdo curis intaasaynu ka way marka macnaheedu waxa weeyaan waxaa ila hadhay baad leedahay ama dadka soomaalida qayb ka mida la hadhay waxa weeyaan qabyaalada iyo dhibteeda cudurkaa qabyaalada la idhaahdo oo geeraar laftiisa maxaanku dhahdaa eh, tim eh, geeraara laftiisa eh, maase kala hambalyo la idhaahdo oo een, eh, aan kaga hadlayay ayaa waxaa ka mid ahayd eh, eh, markaa le- luuqda aan ku qaadayo eh, eh, timacado hadalkiisiyo boqorkii hal abuurkiyo timacado hadalkiisiyo hawrartuu tirinayo ee ilaahay badu siiyeyba horeba waayo u sheegaye ee intaan reer hebeluubiyo reer haraati dameeriyo ee inaahayba saxleegiyo qurunka hoos milanayno ee inagoo hana qaadniyo hagaagteenu ka dheerdhe hubalay hubalayhiyalay hoye maxaan sidaas ayay ku jirtaa iyada lafteedu maxaan sida maxaan kula la idhahdaan baliyo suugaanta kale jecesheed dhegeystayaasha la wadaagto tudulyada nooga soo qabanayso maxaa ka mid ah?
Eh, waxaan inoo soo qaban doonaa gabal la idhaahdo dadaal noo libin laaba oo run ahaantii aan canaana oo maxaan ku dhahdaa aan soomaali oo dhan kula hadlayo khaasatan reer soomaaliya Eh, waxa weeye eh, waxaa la idhaahdaa wuxuu ku bilaamayaa geeraarkaasi hobalaya hobalay indheho yalamay hobalay yalay hoye aanun meesi daaqayn aanun weli daleed dhaafin soomaalida anigoo dow yarbaan dow walba u sheegay wardantiinan eegta ragyahow dunidan qayb yeesho qayrkan waan ka dahne inaadimu kaadan weeyaandhay soomaalay doqoniima dabadiina ku taalo damir yeelani weydayo waydinka daranyoobayo waynaga daranyoonaye dactarow dhimanayse dactarow dhimanayo darifanta adduunka qoxotiu durduraayo in saxaara ku duugmiyo in badweynta ku taatayo dooyuhu qaraqmeeniyo dulmino nolosheena dan intaynaan garan weynayo shantiiyaynu degaynayba meelad yoomku dalxiistiyo daryeel maanta lahayno dunida haatan la joogana inaga ugu dambayno duulaankii lixdankiiban dabadeed macno yeelano ilaa deyrtan la joogo dooyaqaadku habooniyo maynaan dowran hogaane doqonaan doqon dhaamin nooca duubku laabmiyo dibibaynu hor joogta dhe hobalay hobalayhiyalay hooye marka gabayga laydhaa dadan loo libilaaba tuducaas ayaynu jecelnahay inaynu ku baraarujinay ummadda soomaalida waay dhinacyo kaleo nolosha iyo geedi socodka nololeed ee bulshada guud ahaan baa iyana ka mid ahaa tixaha aad ku eegtay ama suugaantaada ka mid ah tix kale iyana jirtay oo cafis la yidhaahdo haddii aanan qaldanayn iyadu maxay ka hadlaysaa horta khaasatan gabayga cafis waxaan xasuustaa ilaa raxmed gabay uu timcade qaaday ee dho- dhowr iyo lixdankii markii abaarta ummadda soomaalida ku dhacday Eh, waxaa jirtay gabaygaasi wuxuu habarkadow eh, maxaanku dhahdaa abaarta uu isagoo kaga hadlaya ayuu maxaanku dhahda wuxuu ku sifeynaya yani waxa dhacaya iyo abaarta dhacaysa inay tahay yani wax ummadda ilaahay wax ummaddu ay iyadu iyadu galabsatay sidaa awgeed ayaa waxa uu lahaa abaar soolahda jiilaal sool gacan samada oo qiiqda dhulkoo seeman geedkoo sulmay oo cawshu socon weyda siigadii awaariya ilaa saxankii sooyaalka inay sigatay waxa ay warrameen soo jireenada eh, markay surocdo unbay indhaha sare u yuubtaye yacni subaxdayna macadu taagan tahay waa sidii kale haddii aad iswada saamaxdaan saaka u curana ilaahay dhibcaha siin jiro way silloon tahay sidaas aawadeed ayaa waxaan gabaygan cafis la yidhaahdo waa gabay la hadlaya ummadda waxa uuna leeyahay aanoo ciidda ku dheeloon ceesaan doojin karaynoon cagtu i fududaaniyo maanta oon cimrigaasi caradayda ku gaadhay soomaalo iscunaysiyo colaadaydin dhextaaliyo warcadkayga damqaaya caqligayga ka buuxe xaggeen cila tagay Yeah. inagoo curdinaaba cidu daynu lahayn iyo ciidankeena adduunku waayo u ka cabaadayo cerkankii matalaayayo calankii afrikaanka oo u calaamad ahaa iyo dalkii caasimadiisu caynka lowyahay gaadhay duulimaad cadowkeen iyo mucidaadin shisheeye sawdinka ku ciyaaray casaboyn islaam oo hal codkoodu ahaayo nin ciduu la barbaariyo nkii cadkiisu ku yaalay nkala caagan yihiino oo u cabaysay rasaasta waa waxaan caqligaygo caqbalayn xasanowe xaggan cilo tagay nin cumaamad ku duubano aan wuxuu cabanayana aan caddayni karayninoo isagu iscidhib gooyayo caradiisi gubaayo ceroolaya haweeniyo aan caruur bixinayninoo canda dowlan ku heer canda dowlan ku heeriyo casiiskiina abuurtayo cankabuud iyo saadiyo cabasa iyo watiiniyo fii kitaabi alcasiis ban cuskana rabbigaayo ninkaan caadi ahayne nafsi cawrtay adduunka ilaah ku ciqaabay إله كعقاب إله كعقاب وعشونا دونك يا عذابك يولولاي عقواك ضمبي أي أنت عكرنات أنكر كاغا عد عدو أن عبارك فغينين دلتك أن عجل هيسن إيغو ودعوغن عبس نارتك جوكتا عيني قاقو ديين عمل خير لقفلون با مال انت لعسين iyo cudurka iyo xanuunkiyo cadhada iyo fudaydkiyo colaadaydin dhex taala intaad ceel ku ridaan maad casiiska baqdaan ood cafiska isku dirtaan dhe hobalay hobalayhiyolay ka gabigaas halkaas inagaga dheyahay barkado cafis gabiga cafis la idhaahdaa aada iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ah waan farxaan ismaaciil maal oo kula kulmay magaalada hargeysa aad buu u mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye guud ahaana barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa